Magaalada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyay laga dareemayay horumar dhinaca dhismaha isla markaana dhismayaasha loo dhisay qaab casri ah. Qaar ka mid ah dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay dhismayaasha guryaha ayaa ka warbixiyay shaqadooda iyo caqabadaha ay kala kulmaan.
Magacay horta waa Aadan Xasan Cabdi oo ku nool magaalada Dhobley gaar ahaan maali ka mid ah waagii hore waa si fiican baa loo shaqaysan jiray laakiinse hadda hoogaha waa dadka isku bateen moogi suuqa baxa ka jira adi maaragta harada waa hadda waa aadi markii hore waa meel fog meel dhowa laga soo guri jiray laakiinse hadda iyadana way fogaatay marka adiga hadda waa iska aadi carrada way fiican tahay halkeeda anaga hadda waxaan ku jiraa afar sanaa ku jiraa afar sana laakiinse hemaaleniyow naf fiican male inta oo biilka moogi wax kale laga helay ma jirto magaalada dee waa in laga fogaado ileen haddee meel dhow haddaad waxa ka qacdo waa boos dad leeyahay oo aan la ogolaan marka inaad magaalo ka fogaato oo meel oo adi oo magaalada hoogaha ka fog inaad tagdo waay kadib haddaad miilaan kasoo gura haddaad adi waa boos dad leeyahay oo lagula taagan yahay baad taagi marka waxaa lagu dhihi adi meesha anaa iskaleniyo saan uma ogoley baa lagu dhihi axmed maxamed faarax kana shaqaysto shaqadan xamaalatadeeni iska xamaashtaanahay waana ka shaqaystaa ilmahana waan ka biishtaa alxamdulilah ilaahay baa mahadiska leh maalintii wax ma waayo masaafo dheer bay u jirtaa beryahan waa magaaladii way weynaatay marka hore way dhoweyd hadda waxaa waaye ilaa saddex kiilo saddex kiilomiter meelaha waan waan gaarnaa alxamdulilah ilahay mahadiska leh si nabadna waan ku tagnaa si nabadna waan kusoo laabanaa waana soo guranaa carada